saacaddu warka u bilowday waxay ahayd sideedda iyo bad waktigaas ayoo habeenimona ay ahayd oo dadkii badanaa ay jiifeen oo aada moodo in dadkii ay telefoona badankood isku kiciyeen oo midba midka kale uu isku sii sheegay marka suuqin uu zaaid usii gubanayo waa habeenkii xalay ahaa waa gartay khasaaraha intuu leegahay marka adiga ma tagtay meesha meesha waan tagnay khasaaraha khasaaro yar ma ahan waayo hanti badan baa ku jirtay meesha suuqa ganacsigiisa maayahan dambe usii batay oo dadkiina ay wada firinayeen bay ahayd mana ahan markii koowaad waa markii labaad uu khasaarahaas oo kale suuqaas usoo gaaro u gubto maxaa marka lays dhihi karayaa dabkani waa ka dhashay cabdiraxmaan cidta hadda caddeyn karta ma jirto waxaad moodaa suuqii dhismihiisii in uu sii badanayo oo dukaanba dukaanka kale aad moodo in uu dabada sii saarayo cid hadda faahfaahin karta oo ka bixin karta waxay ku gubtay ma jirto arrinta hadda taalo waxay tahay seen ku badbaadinaa halkida dadka gubanayso alaabta marka suuqaasi taalay maxaa iga sheegi karaysaa ee gubtay meesha waxay ahayd ganacsiyo fara badan waxaay dukaamo bagaash lagu gado waxaa ku yaalay makhaayado waxaa kaloo ku yaalay kaalimo shidaal oo shidaalka loo gadi jiray waxaa kaloo ku yaalay farmashiyaal awooyin baa ku jiray waxaad moodaa suuqaba dhinaciisi badankood in uu dhinacaas ahaa waxaas alaaba oo aad ii sheegayso ma suuqay ku gubteen hadda ha ha ha suuqay ku gubteen haye dadkii hantidaa iska lahaa markii teleefonada ay isku waceen meesha ma yimaadeen waa la yimaaday inkastoo dee waktiga uu iska ahaa wakti dambe oo sideeda iyo badka ilaa sagaalka uu ahaa nin walba waxa la gudbooneed waxay ahayd in uu bal wax un uu gacanta uu kusoo dhigi karo uu ka gaaro wax gurmada oo markii dabkaasi uu suuqaasi ka kacay halkaasi la keenay sida debdemiska ama cid kale oo ku dadaalaysa inay dabkaasi demisaa maaragta adiga maarag wax dabdemis oo imaaday iyo hay-adihii wax imaaday ma jirin dadkii oo bulshadii muslimiinta iyo soomaalida ahayd oo kusoo diday oo damacday in ay damiyaan ayaa gacan ka geystay haddana waxaad moodaa in uu dadkii sidii hore dhaamo daanduray dadkii masaakiinta ahaa oo hantidoodii halkaasi ku waayay ayagoo argagaxsan ayay meeshii ka tageen